maalintii shalay dad ka badan boqol labaatan iyo shan ruux oo ay dagaaladii maalmahan dhacayay ku xasuuqeen maleeshiyaadka liubolis ayaa aaswadareed loo sameeyey waxaana dadkani lagu aasay deegaanka balligubadle ee dhaca waqooyiga soomaaliya maleeshiyaadka liubolis ayaa xilliga ay dadkan xasuuqayeen waxa ay hal goob oo keliya ku dileen afartan ruux halka goob kalena ay ku xasuuqeen konton kale xasuuqan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka dacwaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxaana amarka dadkan lagu laayay bixiyey madaxda ugu sarreysa dowlad deegaanka sida ay warar ku sheegayaan iyadoona si gaar ah madaxweynaha maamulkaasi ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ay bulshada ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo xasuuqan loo geystay dadka muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in dadka lagu laayay halkaasi la awoodi waayey in meedadkooda mid mid loo aaso waxaana la arkayaa iyadoo godad weyn inta la qoday oo markiiba lagu aasayo toban qof oo meyd ah maleeshiyada liubolis oo ah ciidan u carbisan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed kuwaasoo bulshada kula kaca xadgudubyo dhowr ah sida dilal arxan darro ah dhac bareer ah afduub iyo tacadiyaad kale